marka waxaan ahaa dadkii xilligii dowladii maxamed siyaad barre intaysan dhicinin ay u suurtageli weydeen in waxbarashadooda dhamaystaan oo dowladda ay ka dhacday iyadoo waxbarashada qabiya ka tahay halkan markii burburkii uu dhacay bacdigeed baan hadda waxaan go-aansaday maadaama aan jaamis helay inaan waxbarashadii dib ugu noqdo dhamaystirkan marka goorma ayaad bilowday sidee bay kugu suura gashay in adiga iyo wiil aada dhashay isku wakti aada imtixaan u fadhiisataan oo fasalkii ugu dambeeyey ee dugsiga sare aadna hal mar ka wada baxdaan waxay igu suurta gashay anigu dugsigii sare baan halkan ka dhigtay markaan dambo aan waxbarashada dib ugu soo noqday wiilkuna waxbarashadiisa caadiga ahayd buu watay oo waxaan ku kulanay qobanki baan ku kulan dugsigii sare aan wada dhigan waa tahay marka ma isku fasal baad gelayseen tan iyo form one ilaa iyo aad hadda aad ka dhamaysaan maalin kasta maya isku fasal maanaan gelayn isku fasal maanaan gelayn laba laba fasal baan kala ahayn isku fasal maanaan gelaynin laakiin iskuol baan ka qornay waa tahay marka subaxii guriga ma isku meel baad kasoo wada kacayseen mise meel kaloo degnaa kolley dee dadka isku dabeecad maahan guri waa kasoo wada toosnay oo degana wili aabihiis baan nahay laakiin asnaa dariiq buu uqaadaa iskoolka ama dariiq baan umara marka goobta waxbarashadu baan isku aragnaa fasalkii ugu dambeeyey ayaad wada dhammaysanee dugsiga sare marka sidee buu dareenkaagu yahay mar haddii aad adiga oo waxbarashadii jeclaa aysan kuu suura gelin wakti hore inaad dhammaystirto haddase aad fursad u heshay adigii wiilkaaga inaad isla dhamaystaan dugsiga sare bal ka waran jawgaaga wallahi walaalow waxa ilaahay looga shukriye weye aad baan ilaahay ugu xamdiyey dareenkaygana lama soo koobi karo dareen farxadeed weye dareen farxadeed weye aba kasta na uu ku farxi lahaa barnaamijka noocan oo kale haddii loo soo gudboonaado marka hadda qorshahaaga muxuu yahay aniga qorshahayga waxa weeye haddii alla idmo aniga wiilkayga jaamacadda intaan wada fadhiisano insha allahu isku xilli inaan gabagabayno saasaa hadda noo qorshaysan waxaa ii sheegtay in waagii dowladdii hore ee maxamed siyaad bare aad doonaysay inaad iskuolka aad dhamayso laakiin aysan kuu suura gelin muddo dhowr iyo labaatan sane kadib ayaad kuu suura gashay inaad dugsiga dhamaysid marka de ahaan imisaad ku dhamaysay hadda dugsiga sare dhowr iyo afartan wey ilaa saddex iyo afartan jirman waa tahay aad baad umahadsan tahay waxaad ii dhiibtaa shaafici oo wiilkaaga asagana asalaamu calaykum wacalaykum salam shaafici mise jir baa tahay tanaad baa dareenka sacda gelaya waa tahay bal ka waran dareenkaagu waa sidee mar haddii aad dugsiga sare aad adiga iyo abbaa hal mar wada dhamayseen aad baan ugu faraxsanahay inaan dugsiga sare aan isku mar dhameeno aniga iyo aabahay waana farxad aan inaba lasoo koobi karin aad baan ugu faraxsanahay maadaama aad ii hirgashay inaan isku mar wada dhameeno dugsiga sare inaad aabbo aad isku meel kasoo wada toostaan oo aad iskuol aadaan sidee bay kuu dhiirigelisay inaad waxbarashadaada sii wadato dhiirigelin fiican baan ka heliyey iyo farxad iyo jawi aan lasoo koobi karin mar kasta oo aan wax wada baranayna aad baan ugu farxayey dad badan ayaa ayaa ku qusqaabanaya oo ka fekeraya hadda waxbarashada laba qof oo aabihi wiilkiisa inay waxbaranayan dadka o dhanna way soo jiidi kartaa inay wada waxbartaan oo dadka waxbarashada ee ka luntay oo xuli dowladda ay dhacday waxbarashada dhaaftay inay hadda waxbarasho ay dib u bilowdaan ayay tusaysaa hadda qorshahaaga muxuu yahay oo xiga qorshahaaga xiga wuxuu yahay inaan isku mar aan wada jaamacada wada galno oo aan jaamacada wada dhameeno xilligaan xilligiisa kale haddii ilaahina gaarsiiyo oo haddana aan isku mar aan wada jaamacad ka wada baxno haddii ayaan hobiga iyo jacalka eegaalo waxaan jeclaan lahaa inay engineering barto